mashruuca lagu maalgelinayo dhallinyarada magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxa uu socday muddo shan maalmood ah ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada jowhar caasimada hirshabelle ugu horeyn waxaa ka hadlay tababarkan dhallinyaradii ka faa-iideysatay iyagoo soo bandhigay hal abuurka ganacsi ay doonayaan in lagu maalgeliyo
barnaamijka horta barnaamij loo baahan yahay oo bilicda magaalada soo celinayo cudurada faafane yareynayo waayo saway aa u dooranay oo ganacsiyada kale aa ugu doorbidnay si shirkadeen ee u shaqayso waa inaan sameyno xarun nagala soo xiriiro qof horta xarun aan lahayn ama xafiis aan lahayn meel loogu hagaaga malaha marka hore number one waxaan dhahna waa inaan xarun aan samaysano xafiisaan furinaynaa markaa xafiiska aan furino shaqayso laba gaari inaan samaysano oo khashinka lagu qaado laba gaari inaan samaysano magaalada afar waxooday ka kooban tahay hanti wadaag iyo kulmis oo kale hal gaari inaan u sameyno buulishiik iyo horseedne inaan u sameyno hal gaari oo khashinka qaado waxqabadka marka waxaa u diyaarsannaana tababarna u qabnaa ka shaqaynta sheybaarka agabka kala duwan ee sheybaarka sida loo baaro cudurada iyo daawooyinka loo adeegsado marka cudurka la baaraayo cudurada markii la baarayo waxaa jiro sheybaarka tastiyada ama istriibyada waxyaabo lagu baaro waxaan u leenaha anaan aqoon hiigsigeenna waxa uu yahay inaan ahaano meesha ugu fiican uguna fudud bukaanada xagga sheybaarka kuna heli karaan jawaab saxa ugu dambeyn waxaa mashruucani soo xiray agaasimaha dhallinyarada iyo cayaaraha maamulka hirshabeelle saciid saalax cabdiraxmaan waxa uuna ka warbixiyey tababarkan ay usoo gabagabeeyeen dhallinyarada magaalada jowhar waxaana tababarkaas xoogga ku saaraynay in dhallinyarada soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada deegaanada hirshabeelle fursadda u helay inay ka mid noqdaan ama qayb ka noqdaan mashruuca dalbil youth initiative inaan adlisti maxaan ku dhahaa ra'yigooda iyo fikradooda dhanka ganacsiga fikradooda ku aadan dhanka business planka iyo fikradooda ku aadan maxaan ku dhahaa budgetka iyo sida loo sameeya aan ka saaciidaynay waxaa halkaas noogu soo dhammaaday tababarkii shantii maalmood ugu dambeeyey ka socday magaalada jowhar waxaa rabaa inaan fursaddan aan ku qaatay inaan uga mahadnaqo hay-adda iris oo xaqiiqatan naga saaciidaysa implementationka si lamida waxaa rabaa inaan u mahadnaqo hay-adda u n f b a oo ahayd sidoo kale implementation agencyga waxaa sidoo kale rabaa inaan halkan uga mahadnaqo e u-da ama midooda yurub oo xaqiiqatan fanka bixinaya waxaa ognahay dhallinyarada soomaaliyeed khaasan dhallinyarada deegaanada hirshabelle culaysyo badan oo shaqola-aan inay haysatay maamulka uu hogaamiyey madaxweyne cali cabdullahi xuseen guudlaaw waxaa ka go-aan in dhallinyarada soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada reer hirshabelle loo abuuro fursado wasaaradda oo kaashanaysa dhammaan hay-adaha internationalka waxay ku dadaali doonaan sidii dhallinyarada reer hirshabelle loogu sameyn lahaa shaqo abuuris tababarkan ayaa socday muddo shan maalin ah kaasoo ay ka faa'iidaysteen dhallinyaro badan oo ku nool magaalada jowhar caasimada hirshabelle iyagoo lagu barayay habka loo bilaabo qorshe ganacsi